بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون walaalayyaal asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidaa walaalkeenu sheegay cabdilkariim mowduuca aynu wax ka tilmaami doonno haddii ilaahay ka dhigo waa mowduucaas mawaaqif aan la ilaawi karin mawaaqifun laa tunsa mawaaqif aan la ilaawi karin mowqifku waxa weeyaan waa qofku xaalad markay la soo deristo xaaladaha nolosha ku saabsan mowqif mowqifka uu ka qaato go-aanka uu ka gaadho mowqifka waajihitaankiisa marka wakhtigu intuu inagu simo haddii ilaahay ka dhigo waxaynu isku dayi doonnaa insha allahu tacaala inuu laba mowqif oo haweenka muslimaadkaahi ay ka qaateen nolosha haweenkii hore ee saxaabada ridwaanullaahi calayhim markii hore qorshahaygu wuxuu ahaa inaan ka dhigno lix mowqif laba mowqif oo ummadii hore ahaa maa qabla asaxaaba ma maa qabla alislaam islaamka ka hor iyo laba mowqif oo asxaabtii rasuulka ridwaanullaahi calayhim haweenkii ah iyo laba mowqif oo bacda asaxaaba asxaabta gadaashood ku saabsan laakiin waxaa ii muuqatay markii dambe wakhtigu inuu gaaban yahay waxaynu ku soo koobsan doonnaa haddii ilaahay ka dhiga laba mowqif oo ka mida mawaaqiftii saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim gaar ahaan haweenka walaalayaal nolosha ibni aadamku waxay ku dhisan tahay mawaaqif bay ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay mabaadi mabda qofku aaminsan yahay mabda'aasoo qofku uu difaaco mabda qofku aaminsan yahay oo uu rumaysan yahay oo ku camal falo innaka ka muslimiin ahaan waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo soo dejiyey kitaab qur-aana kutubta ilaahay soo dejiyey waa kitaabka ugu qiimaha badnaa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dhiibay nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu waa nebiyada la soo diro nebigii ugu qiimaha badnaa uguna fadliga badnaa waa nicmooyin fara badan oo israacraacsan oo si looga mahad celiya ay adag tahay run ahaantii diinta islaamka ayaa mabda iyo caqiido iyo mowqifba inoo ah gabadha muslimaddaina sidaa waa inay ogaato in waxa ugu muhiimsan ee ay aaminsan tahay ee ay ilaashanayso ee ay difaacayso ee ugu qiimaha badan ay gacanta ku haysataa inay tahay diinta islaamka kitaabka qur-aanka nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu haweenka mujtamaca qayb bay ka yihiin qayb bay ka yihiin masaxbaa oo ma la odhan karaa haweenku waa mujtamaca barhkii mise haddii la idhaha haweenku waa mujtamaca barhkii halkaa bakhas baa ku jira oo mujtamaca barhkii way ka qiimo badayn ma la odhan karaa haa culimmada markay si caadiya u eegaan waxay idhaahdaan haweenku waa mujtamaca oo dhan haweenka mujtamaca haweenkoodu uu wanaagsan yahay xaqiiq waxa ah mujtamacaasi inuu wanaagsan yahay haweenka mujtamaca haweenkiisu uu leexdaana mujtamacaasi waa u dhammaatay marka almar'atu nisfu lmujtamac waa meelka dhac in la yidhaahdo gabadhu amba haweenku waa mujtamaca barhkii kelmaddaasi kelmad saxa maaha ee waxa saxa in la yidhaahdo mujtamacu wuxuu ku taagan yahay oo uu ku dhisan yahay haween waxaa kala duwan walaalayaal mujtamacaadka iyo bulshooyinku siday ula macaamilaan amba ay u fahansan yihiin gabadhu waxay tahay gabadha kaalintay qaadan karto iyo macnaha nolosha ay ka leedahay bulshada maxay u qaban kartaa halkeebay kaga jirtaa malkadeebay kaga aadan tahay macnayaasha noocaasa ummaduhu iyagoo ka duulaaya waxyaabahay aaminsan yihiin iyo caqiidooyinkooda iyo aragtida ay qabaan ayaa waxaa kala duwanaatay siday haweenka ula macaamilaan qaarkood way xaqireen ummadihii hore griiggii iyo hindidii hore iyo maxaanku dhaha islaamka ka hor carabtu siday ula macaamili jirtay wax uun ka mida waxyaabaha dadku ay kala iibsadaan ay kala qaataan ayayo waxaan macno lahayn oo xuquuqna aan lahayn waajibaadna aanu saarayn kaalin muuqata oo karaamo leh mujtamaca aan ku lahayn qolyo kale taasi waa jaahiliyadii hore jaahiliyada iminka ee gaalada yar reer galbeedku ay hoggaaminayaan iyaguna haweenka meel bay kaga dhaceen runtii oo waxay ka dhigeen badeecad lagu ganacsado sida waxyaabaha badeecadaha iyo ee alaabooyinka la soo iibsaday iyo loo xayeysiiyo ee loo dhaldhalaaliyo ee muuqaalka shayga muuqaalkiisa lagu iibsado ayay reer galbeedkiiyo gaaladu ka dhigeen gabadhii shay muuqaalka haddii taayar la xayeysiinayo iyo haddii furin la xayeysiinayo iyo had yacni wixii la rabo in la iibsadaba gabadh baa la soo sawirayaa laga yaaba jidhkeeda badankeedu inuu qaawan yahay macnu waxay ka dhigan tahay macnihii gabadhu ay lahayd waa in dadka adduunka lagu jeclaysiiyo sidoo kale meeshii gabadhu ay wax ka qaban lahayd ee mujtamaca oo dhan ay ku ahaydna in laga soo qaado oo laga soo weeciyo oo loo soo qaado meel noloshiina kadeed iyo dhibaato ku ah iyadana khatar iyo waxyeello ku ah in noloshii adkayd ee sacabka ahayd ee ay ka qarsoonayd amba ay ka dhowrsanayd ee guriga ay kaga jirtay reerkeediiyo carruurteeda ay ku haysatay qur-aankana ay ku akrisanaysay intoo laga soo qaado in la keeno xafiis iyo warshad iyo masaanic iyo gawaadhi inay ka shaqaysay kirishboy ka noqoto amba gabadhu inay noqoto kuuli iyo wastaad iyo dhagax qaade iyo xamaal oo qof kastaaba uu dareemi karo shaqooyinka noocaasa iyo khilqada iyo abuurka gabadha ilaahay subxaanahu wa tacaala u abuuray inay aada u kala duwan yihiin iyadoo aan deliil qur'aana iyo deliil xadiisa midna aan loo raadin qof kasta gabadh kasta waa yaqaanaa hooyadii weeye waa walaashii waatay wada nool yihiin wuu yaqaanaa gabadha waxyaabaha ay qaban karta ee ka midha dhalin karto ee faa'iide ay ka soo celin karta iyo iyo waxa waxyeello kuwa iyo dhibaato kuwa waxaynu uga jeednaa walaalayaal islaamku waxyaabahaasi oo dhan amba aragtiyahaasi oo dhan aragti ka duwan buu ka qaatay haweenka waxa uu ka dhigay amba uu ka aaminay xaqiiqada gabadhu ay tahay oo ah qof ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray oo karaamo iyo insaaniyad leh walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi lbari waalbaxr qayb inay ka tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uhi waxaanu maamuusnay oo waanu sharafnay ibni aadamka ayaanu sharafno karaamo gaaroo makhluuqaadka kale aan la siin ayaanu huwinnay karaamadaasay gabadhaasi qayb ka tahay oo ay qayb ka leedahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey karaamada islaamku uu siiyey gabadha hibo dheeraada iyo deeq dheeraada oo islaamku intuu meel kale uga soo qaaday gabadha uu siiyey maahee waa sidii markii horeba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray ee ay ahayd gabadhaas qur-aanka meelo fara badan baa lagu soo arooriyaa amba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga warramaa ragga iyo dumarku labaduba diinta ilaahay inay u siman yihiin waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ragga iyo haweenku ragga muminaadka mu'miniinta iyo haweenka mu'minaadkaahi waa dad isxidhiidhiya oo walaalo ah oo xigtay isu ah waxyaabahay ka siman yihiina labadaba laga rabo waxaa ka mid a ya'muruuna biاlmacruufi wayanhawna can اlmunkar wayuqiimuuna الصalaaةa wayu'tuuna الzakaa wayutiicuuna allaha warasuulah dadka inay wanaagga faraan oo ninku haddii uu faran yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waajib kaga dhigay in xumaanta jirta ee faafta dadka uu kala hadlo oo uu suuliyo macruufka amba la yareeyo amba meesha laga saarana dadka inuu baro oo u sheego intaa in lagbay gabadhuna faran tahay gabadhana waajibkaasoo kale ayaa saaran salaadda inay tukadaan sekada inay bixiyaan ilaah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam inay adeecaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ulaa'ika sayarxamuhum ullah ulaa'ika kuwaas raggaas iyo haweenkaa waajibaadka iyo tilmaamaha la soo sheegay la yimaada alamru bilmacruuf wاnnahyi cani اlmunkar iqaamaةu الsalaa iitaaءu الzakaa daacat اllaahi wاrasuul iyo waxyaabaha kale faraha badan ee daacat اllaahi wاrasuul ka sii farcamaya dadka la yimaada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu u naxariisanayaa ina allaha casiizun xakiim mar kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo simaya haweenka iyo ragga ilaahay la xisaabtankiisa iyo haddii acmaal saalixa ay sameeyaan labadaba in laga abaalmarinayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay man camila sayi'atan falaa yujza ila milaha waman camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min faulaa'ika yadkhuluuna aljannata yursaquuna fiiha bigayri xisaab qofka xumaan la yimaada isagun baa la xisaabinaya hadduu nin yahay uu dembi ku dhaco dembigaa isagaa la xisaabinaya hadday gabadh tahay oo gabadhaasi dembi ay la timaaddo dembigaasi iyadu u yaallaa iyadaa la xisaabinaya haddii ninkii uu dembaabo dembigii intoo la soo qaado gabadhii la saari maayo cagsiguna saxiix maaha sidaasoo kale waa saxiix sidaasoo kalena gabadhu hadday dembaabto la odhan maayo iyadu waa gabadha dembigii ka daayay oo xagga ninka qabadsiiya taasina meesha ma taallo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qofka camal saalix ha sameeya amba nin ha ahaado amba gabadh ha ahaadee isagoo mu'mina kuwaasi waxay gelayaan jannada jannada ayaa lagu arsaaqayaa iyadoo wax xisaaba aan la marin waxaa loo jeed waxaan uga jeedaa meesha waxa weeyaan walaalayaal waajibaadka sharciga ahna ragga ragga iyo haweenku way u siman yihiin waxyaabaha muxaramaadka iyo dunuubta dadku hadday la yimaadaan la xisaabtankoodana ragga iyo dumarku way u siman yihiin waxaan uga jeedaa intaa muqadimadaa yaro kooban inaan ku cabiro amba aan ku tilmaamo gabadha iyo islaamku siduu u eegay ee aanay xaaladdu ahayn sida maanta la rabo in laynaga dhaadhiciyo gaalka iyo aragtidiisu waabaynu naqaanaayo waa gaale ninbaa wuxuu yidhi hebel baa ku caayayey baa nin lagu yidhi hebelow nin baa ku caayayey markaasuu isagoo ninkaan colka ahayn maaha habay caayo soo col ma nihin buu yidhi gaalka la yaabba ma laha haddii maanta uu ku soo duulo dadka muslimiintaa oo gaar ahaan uu ku soo duulo haweenka oo idhaa sidaa u nooshihiin iyo dharkanaa xidhan tihiin iyo guryahan aad joogtaan iyo carruurtana haysaan waa dubudhac iyo badownimo iyo ilbaxnimo la'aan hadduu idhaha ninka gaalka ahi la yaab ma laha leanna col baynu nahayba laakiin waxaa la yaab leh dad muslimiina oo qur-aanka yaqaana qaarkood qur-aanka ay yaqaanaan salaadana ay tukadaan oo haddana qawadsan islaamku siduu gabadha ula macaamilay haween soo maydinaa arag weeran oo wareegaya habeen iyo maalin oo ka sheekaynaya xuquuqdii haweenkaa meel lagaga dhacay oo awooddii gabadhae hogaamintii iyo siyaasaddii baa loo diiday oo beelihii iyo reerihii haweenku waxba kama xukumaan waa ayaandaro waa ayaandaro gabadhaasi waxayd qur-aanka in loo akhriyo haddii qur-aanka ay fahmi weydana qur-aanka in lagu akhriyo jin baa ku jira balaaye jin kuma jire gaalaa ku jirta gaalo markaa qur-aanka in lagu akhriyaabay gabadhaas ahayd waa dad waxay ku hadlayaan aan garanahayn gabadhaasi waxay leedahay gabadhii xuquuqbaa xuquuq baa ka maqan haddii la weydiiyey gabadha xuquuqda ayaa ka qaaday rag baa ka qaaday bay odhanaysaa raggu waa aya haddii la yidhaahdo waa aabbaheed waa walaalkeed waa inankeeda haddii dha bal xuquuqda tiri tay tahay lagama yaabo laba inay gaadhsiiso amba saddex inay gaadhsiiso haddii markaa la sii weydiiyey xuquuqdan islaamku muxuu ka qabaa halkaa markay marayso waa islaynaysaa islaamkaa walaal inoogu filan waxaynu diin ka dhiganno islaamka ayaa inoogu filan aragti dadku ay ku kala baxaan walaalayaal caaisha radia allaahu tacaala canha yacni haweenku haween xidhxidhan oo meel iska fadhiyo garbaduuban oo ciyaalkoo keliya ku indhabeela xataa islaamku ma qabo islaamku wuxuu qabaa gabadhu inay nafteeda wax tarto reerkeeda iyo ciyaalkeedana ay wax tarto mujtamaca iyo ummaddana ay wax tarto caaisha radia allahu tacaala canha waa taqaanaan culimmadu waxay yidhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay lix qof oo keliya ayaa dadka u fatwoon jiray soo ma taqaanaan sheekh dirir baa fatwooda somadanaan maqal iminka oo dadku su-aalaha ay weydiiyaan lix qof ayaa asxaabta wax la weydiin jiray intay meel soo fadhiistaan su-aalaha la weydiin jiray oo ka jawaabi jiray lixdaasi waxay kala ahaayeen cumar iyo cali iyo cabdillaahi bni mascuud iyo ibnu camar cabdillaahi bnu camr ibnu caas يا عبد الله بن عباس يا زيد بن ثابت يا عائشة رضي الله تعالى عنها تصور عائشة لباتن كأن قارن أيا فتوون شرتي أقون تيدا يا موهبة الله سبحانه وتعالى وسي فقه حبار سنتهاي صدن كيدو أن قارن بيدمتي يدو علمي قيدا لقدر قي عائشة رضي الله تعالى عنها تدفر بضن با علمي لكقاتي لبابا قول يسقال يسقاشن سحابي أيا عائشة حديث كورية laba boqol iyo sagaal iyo sagaashan saxaabi ayaa caaisho ka wariyey xadiiska oo rag ah oo rag iyo dumar isugu jira ayaa ka wariyey xadiiska caaisha radia allahu tacaala canha intay u yimaadaan ka qaadan jiray xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka marmarsiiya maaha garna maaha gabadhu inay tidhahdo anigu ciyaalkayga iyo gurigayga iyo weelkayga iyo raashinkayga igu halleeya wixii kale adduunkae dadka wixii loo sheegayana isma naqaano warkaasi war saxa maaha gabadha waxaa laga rabaa inay gurigeeda number waaxid iyo ciyaalkeeda iyo ubadkeeda ay meel ku tiiriso lambar laba inay u soo jeesato ummaddeeda iyo dadkeeda inay wax ku tarto aqoonta ay leedahay iyo mawhibada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey labada saxaabiy saxaabiyadood ee aan raba inaan wax ka tilmaanaa ta koowaad waa khadiija binti khuwaylid radia allahu tacaala canha xaasaskii nebiga xaaskii ugu weyneyd ee ugu horraysay ayay ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu guursaday intii aanu intii aan nebi laga dhigin risaaladu aanay ku soo degin ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam guursaday reer makay ahayd gabadh la yaqaan reerkooda iyo qoyskooda iyo shakhsiyaddeeda iyo karaamadeeda ayay ahayd khadiija rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo dhimatay in fara badan buu ammaanay mararka qaarna u duceeyey iska daayo waxay soo gaadhay malakul jibriil ilaahay subxaanahu wa tacaala salaan intuu uga soo qaado in waxa weeyaan loogu soo dhiibo maarata malakul jibriil salaan loogu soo dhiibo caaisha radia allahu tacaala canhaa waxay tidhi maa kirtu min imra'atin maa kirtu min khadiija haweenyo hinaasi loo kala taa keli waa waxay tidhi caaisha sidaan uga hinaasay khadiija gabadh kale weliga ugamaan hinaasin sababtu waa maxay hadda ismay soo gaadhinba maba isa soo gaadhin waxay leedahay min kasrati dikri nabiyi sala allahu alayhi wasalama laha sheeg sheegitaanka iyo faallada iyo rasuulku alayhi salaatu wasalaam siduu u xusijay khadiijaa waxaan samaysay khadiijaa waxaan ii gashay khadiijaa sidaan ii samaysay sheegitaankii rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu sheeg sheegay farabadnaanteeda aawadeed ayaan ka hinaasay caaisho waxay tidhi maalin maalmaha ka mida ayuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam soo qaaday khadiija oo uu sheegay dabeeta waxaan ku idhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisho way ishayn weydi waxay tidhi kaa lam yakun fi dunyaa imra'atun ilaa khadiija rasuulkii ilaahayow khadiijo maad hadal haysaaye mala adduunkaba khadiijo mada gabadh kale ma joogto maxaad khadiijo kaga dhigan tahay ay ka dhigantay faqad abdaraka allaahu khayran minhaa khadiijo hadday dhimatay khadiijo qaar kuu dhaamo ilaahay kuugu bedelay ka hadh bay ka dhigantay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu cadhooday caaisha radia allahu tacaala canha waxay leedahay waxaan ka cabsooday rasuulka calayhi salaatu wasalaam cadhadiisii in ciqaab ilaahay igu soo degto rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisha ayuu u jawaaba wuxuu ku yidhi ma wuxuu ku yidhi wallaahi ma abdalanii allaahu khayran minha wallaahi ma abdalanii min khayran minha ilaahay baan ku dhaartay khadiija mid ka khayr badan ilaahay iiguma bedelin markaa wuxuu sheegay khadiija waxyaaba ay ku wanaagsanayd wuxuu yidhi aamanat bi xiina kafara annaas wasadaqatnii إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس وحولي خديجة رضي الله تعالى عنها تدكو مركة إبينيين أي لهذين النبي متهد يلا رميسي أه waxay wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam way rumaysatay khadiija markii dadku ay ugu yidhaahdeen beenaalaa tahay wawaasatnii bimaaliha id xaramaniya annaas maalkeedii iyo hantideedii ayay igu bixisay markii dadku xoolahooda ii diideen intaas oo israacsan xaggaan ka helaya rasuulku wuxuu sii raaciyay calayhi salaatu wasalaam warusiqanii minha walad alwalad duuna hayriha min annisaa ubadkayga oo dhanna khadiijaa ii dhashay oo haweenka kale aanay ku jirin wuxuu ka jira rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu muujiyey fadliga khadiija ay lahayd waxaa ku jira laba fadli oo qiimo badan oo ah ama saddex fadli oo qiimo badan oo ah iimaankeeda rumaynta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay rumaysay iyo hantideedii iyo maalkeedii sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ula garab joogtay mowqifka khadiijaan xuseynna waxa weeyaan walaalayaal rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii risaaladdu ay ku soo degi rabto oo in yarun ay ka hadhan tahay markii nebiga calayhi salaatu wasalaam loo soo waxyoon lahaa khadiija radia allahu tacaala canha gurigeeduu joogay caaishaa ka sheekaynayso waxay leedahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la jeclaysiiyey waxaa la jeclaysiiyey bannaanka iyo cidlada meel cidlaa inuu tago oo iska cibaadaysto oo adduunka iyo xaalkiisa uu ka fikiro oo uu fahmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadku waxay noocay u cibaadaysanayaan iyo waxay ku dhaqmayaan iyo mucaamalaadkooduba inuu khaldan yahay dadka inuu ka dhex baxo dabeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tegi jiray buurta jabalu nuur la yidhaahdo god ku yaalla oo qaaru xidhaa la yidhahdo waa wada taqaanaan waxay leedahay caisha radi khadiija waxay leedahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam guriga intuu yimaado oo sahay uu ka qaato ayuu muddo dheer ku maqnaan jiray halkaas sahaydu markay ka dhammaato intuu soo noqdo oo sahaydii uu qaato haddana ku laaban jiray maalin maalmaha ka mida rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga oo maqan oo godkiisii ku maqan anna guriga aan joogo ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo ordaya buu isoo galay guri rasuulka oo cabsanaya oo baqanaya ayaa soo gurigii soo galay wuxuu uhi yaa khadi zammiluunii zammiluunii waa taqaanaan sheekada iyo warkee wuxuu idhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi khadiijo wuxuu ku yidhi iddada buu idhi iddada wuu baqanaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam culimmadu waxay yidhaahdeen qofku markuu baqdo hadduu madaxee mijaha maro uu isduuduubo amba hadduu taagan yahay uu fadhiisto amba hadduu fadhiyo uu jiifsado cabsidu way ka baaysaa cadhaduna waa la mid qofka hadduu adigoo taagan haddaad cadhooto waxaa lagu daweeya waa la fadhiistaa adigoo fadhiya haddaad cadhootana waa la jiifsadaa adigoo jiifa haddaad cadhootana waa la istaagaa amba waa la fadhiistaa dubaa loo xaaladda aad ku jirto xaaladaan ahayn unbaa la galaa insha allah cadhadu way kaa baaba'aysaa hadduu qofku cabsadana waa sidaasoo kale haddii isagoo jiifo uu cabsoodo qofkuu soo saro fadhiisanaya isagoo taagan qofku hadduu maaragtay cadhoodo waa inuu madaxa iyo mijaha maro uu jiifsado rasuulku calayhi salaatu wasalaam khadiijo wuxuu ku yidhi zammiluunii iddada buu ku yidhi iddada dabeete khadiijo rasuulka calayhi salaatu wasalaam way daday waxba ma weydin maxaa kugu dhacay iyo xaggaad ku cararaysaa iyo waar maxaa kaa soo cabsi geliy waar waxba ku dadamayna naga baydh waxba kuma odhane rasuulku markuu jiifsaday radia allahu tacaala canha way daday khadiija radia allahu tacaala canha markii cabsida ay ka baabaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu soo fadhiistay dabeete wuxu uhi yaa khadiija laqad khashiitu calaa nafsii khadiijaay naftaydaanu baqday naftayda ayaan maanta u baqday waxaan isidhi waa lagu dilayaa amba waad dhimanaysaa baan isidhi khadiija wuxuu uga sheekeeyey wuxuu ku qabsaday godka godkii waxa igu soo galay waxaanan garanahayn dabeete cunahaasuu ila yoomay amba cunuhu igu dhegey ilaa maaya naftu ay iga bixi gaadhay dabeete wuxuu igu yidhi iqra akhri buu igu yidhi waxaan ku ihi waxa ma akhriyo ma ana biqaari dabadeedna haddana cunuhu igu dhegey ilaa maya aan ku sigtay naftu inay iga baxda wuu isii daayey wuxuu igu yidhi iqra waxaan ku idhi ma ana biqaari saddex jeer markuu igu celiyey ayaa wuxuu igu yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaq waa garanaysaan suuraddii u horreysay qur-aanka ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo degtay markaa wuxuu ku ihi khadiijaay anugu maanta lafahaygaanu baqda waxaan is idhi maanta waxaani waa ku dilayaa oo dhimashaan qarka u istaagay inaan dhinto dhimashada agteedii baan istaago waan cabsooday khadiija radia allahu tacaala canha mowqifkan u jeednaa waa kan marka khadiija radia allahu tacaala canha rasuulka calayhi salaatu wasalaam lamay calaacalin lamana yaabin sawir maanta haddii maanta uu nin baqanaya xaaskiisii u yimaado dumarka soomaalida iyo ragga soomaalidaan kuu sheegay haddii nin baqanayo oo ninkii dhammaan reerka ka mas-uulka ahaa ee ka tegey hadduu guriga soo galo isagoo saa u gariiraya oo baqanaya udhana waan baqanaya idid maxay ku odhan lahayd maxay ku odhan lahayd waa la garanaya waxay ku odhan lahayd isna wuxuu ku odhan lahaa waa la garanaya marka uu ay dedo ee uu soo kaxo ee uu caadi noqdo ee cabsidii ay kabada ka baqda hadduu dhaha maanta waan baqdee waad dhimanaysaa baan isiri maxay ku odhan lahayd isna talo muxuu ku odhan lahaa khadiija radia allahu tacaala canha rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu nafteedaan u baqdo waxaa saa igu dhacay khadiija waxay qiimaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka shakhsiyaddiisa iyo xaaladda uu ku sugan yahay qofka noocaasii qof xumaan loo quudha ma yahay qofka wanaag leh wanaag fara badan qof kale ee wanaag aad ku taqaano oo qiimo badan qofkaas xagga ilaahay xumaan uga timaada ilaahay ma u quudhaya mise u quudhi maayo xaggaasay ka fahantay waxay ku tidhi khadiija radia allahu tacaala canha yabna cammi kallaa bay tidhi in adeer wallaahi bay ka tahay inaan ilaahay subxaana wa tacaala ku dhibahayn waxyeelo ku soo gaadhaysaa ma jirto ayay ku tidhi wallaahi maa yukhziika allaahu abadan ilaahay baan ku dhaartee inaanu ilaahay weligaa ku hoojinahayn sababtu waa maxay waxay tidhi innaka latasilu الraxim wataxmilu اlkal wataksibu اlmacduum watuqri الضayf watuciinu calىa nawaa'ib اlxaq rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam sifaadkiisii bay xasuusisay tilmaamaha rasuulka uu lahaa iyo dhaqankiisii bay xasuusisay waxay tihi rasuulka ilaahayo aba nebiyullaahi maxamedow dhegayso waxay tidhi qaraabadaad xidhiidhisaa qaraabadadaa eed xidhiidhisaa ee waxyaabaa dadku aanay haysan ayaad u keentaa wa taksibu almacduum almacduum amba almucdam waa qofka faqiirkaa qofka faqiirkaahee baahanee waxba aan haysan eed wax siisaa oo aad quudisaa wa tuqri dayf martidaad soortaa wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaqi noocyada xaqa ee kala duwan ee dadku ay isku leeyihiin ayaad kaalmo iyo gacan ka geysataa intaas oo sifo iyo intaasoo tilmaamood baad leedahay ilahay xumaan miyuu kuu quudhaya waxay leedahay qofka tilmaamahan leh ee wanaaggan leh iyo wanaag fara badan oo aanay sheegin qof kale qofkaas ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa xumaan ugama timaado bal eh waxyaabaha noocan oo kalea qofka la yimaadaayey waa waxyaabaha qofka muslimkaa badbaadiya caadatan xataa qofka kaafirkaa waxaa la sanaayacu almacruuf taqii masaarica asuu xadiis baa jiro sugan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay dadka wanaagga sameeya ee macruufka sameeya ee dadka u ixsaan sameeya waxay ka badbaadaan masaarica asuu ayay ka badbaadaan bimacnaa xumaanta inay ku dhacdo xataa haddii dhimasho ay noqoto qofku inuu si xun u dhinto waxaa qofka ka badbaadiya waxyaabaa wanaagga uu sameeyo jazaau sayi'atin sayi'atu miluha saasoo kale qofka hadduu xasano sameeyana xasano ayaa abaalkeeda ah qofka qiimaynta shakhsigee la qiimaynaya walaalayaal maaha hanti fara badanoo u haysto xoolo fara badanoo u haysto magac dadka dhexdooda uu ku leeyahay reeruu ka dhashay waxaa laba cajaba kama jiraan shayga qiimaha le waxa wayan qofku waxa uu sameeyo ayaa lagu qiimeeya in hebel buu ahaa iyo ina hebel bay ahayd reerkoodaa sidaas ahaa macnaha qofka ibni aadamka ahi uu leeyahay waa camalkiisa khadiija radia allahu tacaala canha rasuulka dhiiri gelise waxay ku tidhi qofka intan oo sifo leh intan oo dhaqan oo wanaagsan qof kale ilaahay subxaanahu wa tacaala hoojin maayo ilaahay way taqaanay carabi xilligaa laakiin sidii loo baahnaa baanay u aqoon waxyaabaha yaqaaneen waxaa ka mida qofka wanaagsan inaanay xumaani ku dhicin rasuulka calayhi salaatu wasalaam khadiija markii ma gacantay qabatay waxay u geystay ninkii waraqat ibnu nawfal lo odhan jiray mowqifkaa waxaan ka faaidaysanaynaa walaal waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta uu ku soo dejiyey culamada qaar waxay yidhaahdaan qofkii koobaad ee rumeeyey khadiijo ayay ahayd xadiiskan bay ka qaadanayaan oo waxaa la leeyahay markii godka uu ka yimi calaa tuul gurigiisii buu yimi isagoo baqanaya oo weli xaalkiisa aanu fadhiyin markii xaalkii uu cabsida ahaa ka soo baxayna wixii dhacay khadiijo u sheegay khadiijona waa rumaysay markiiba gacantay qabatay waxay u geystay waraqat ibnu nawfal waraqa wuxuu u sheegay rasuulkii ilaahay inuu yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray waxa weye inaanu shaydaan ahayn ee malaguu yahay ayuu u sheegay qodobkaasi waa mid oo culamada qaar waxay yidhaahdaan ciddii koobaad ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumaysaa khadiijo ayay ahayd marka haddii xaggaa laga eego islaamka aynu haysanno rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka laga yimaado qofkii koobaad ee diinta qaatay gabadh buu ahaa waa karaamo iyo qiimaha haweenku ay leeyihiin arrinka labaad rasuulku calayhi salaatu wasalam rag fara badan bay is yaqaaneen oo ay asxaab ahaayeen oo maskax iyo xikmad iyo qiimaba uu ku yaqaano abuubakar baa ka mid ahaa saaxiibkiisii koobaad markii arrinkani uu ku dhacay abuubakar umuu tegin meel kalena muu qaban adeerkii abu aalib uma tegin dadkii ay isu dhowaayeen ee ragga ahaa nin keliya kuma aadin ee wuxuu ku aaday khadiija radia allahu tacaala canha xaaladan aan caadiga ahayn ee soo korodhay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu fasiri kari waayey cidduu ku aaminay inuu kala tashadaa khadiijo ayay noqotay meeshaa waxaa laga qaadanayaa labada zawj amba labada qof ee isqaba ee wada joogaa xidhiidhka ka dhaxeeya inuu ka ballaadhan yahay sidaynu u naqaano in ninka xaaladaha culus ee ku yimaada xaaskiisa uu kala tashan karo iyaduna ay ku biirin karto wixii ay ka fahanto iyaduna aanay la yaabin haddii wax u sheego wudha arrinka noocaasaa jire maxaan ka yeelaa amba waxaa saa igu soo kordhay in wixii maskaxdeeda ku jira inkastoo dadku ay kala duwan yihiin ragguba siday u kala duwan yihin ba haweenkuna u kala duwan yihiin dadka qaarna waad ku aamini kartaa waxaad u sheegi kartaa qaarkoodna waxba uma sheegi karaysid laakiin yacni labada qof dad xataa noloshii qoyska waxyaabaha ka baxsan ee yimaada dad ka wada tashan karaa markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku riyooday inuu soo cimraysanayo cimradii ay u suuro geli weyday ee sulxul xudaybiya uu dhacay heshiiskii xudaybiye la odhan jiray uu dhacay asxaabta rasuulku waxay wateen hadigii hadigii ay qalin ahaayeen ayay wateen dabadeedna asxaabtii wuxuu ku yidhi iska taga bartaa aa maraysaan maka geli mayno waa layna xabisay yacni awooddeenna awood ka weyn baa timi halkaa aad maraysa hadigii ku gowracaysaa dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabtii wuxuu ku yidhi halkaa aad joogtaan ee xudaybiya hadigiinii ku gowraca asxaabtu way qaadan kari waayeen waxay doonayeen maka inay galaan latadkhulunna almasjid alxaraam ballankaasay haysteen inay geli doonaan masaajidka iyo kacbada ay soo xaji doonaan qorshahan kale ka hor yima ilaahay subxaanahu watacaala uu sii qadaray meesha kumay haysan markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtii ku hadigiina gowraca way gowrici waayeen way ka cagajiideen haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu ku celiyey nin keliya wuu kici waayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo mahmuum ah oo walbahaarsan oo asxaabtiisii ay diideen ayuu umusalama radia allahu tacaala canha oo guriga ku jirta oo la socota oo meelal kana looga taagay hawdaj miyaa mise teendho looga dhisay ayuu u galay dabeete wuu sheega waxa dhacay rasuulka markaa artay wejigiisu caynku yahay iyo sida xaalkiisu u bedelan yahay ay tihi maxaa kugu dhacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxba kama qarina wuu sheegay wuxuu ku dhahay asxaabtayda way diideen amar baan siiyo amarkaygii bay diideen oo muxuu ahaa waxaan ku yidhi hadigiina gowraco way gowrici waayeen rasuulka ilaa midaan kuu sheega bay tidhi aad samaysaa adigu mididaada qaado hadigaagana gowrac markay ku arkaan adigoo gowracaya dhammaantood way wada gowrici doonaan waa ta madaxa la xiirto marka la xajayo sidaasoo kale ninkii kuu xiiri lahaana u yeedho birta u dhibi xiir ku dheh labadaas ficil markaad samayso asxaabtu way kugu dayan doonaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo faraxsan oo mashkiladdii haysatay xal u helay xalka halkeebuu ka helay xaaskiisii iyo gabadhiisii buu ka helay ayuu markaa soo baxay mididiisii buu qaatay hadigiisii buu maaragtay gowracay nin buu u yimi wuxu hebelo kaale oo ii xir asxaabtu markay arkeen rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo hadigiisii gowracay midiyihii bay kala boobeen ilamaa iyo ay ku sigteen midiyahasay ula sii kala yaacayeen inay midiyuhu wax yeelaan ay midiyaha isku dhuftaan yacni say ugu degdegaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay ku daydaan bimacnaa waxaynu uga jeednaa umu salama radia allahu tacaala canha xaalad adag oo laga yaabo xataa ummadda masiirkeeda oo dhan inay saamayn lahayd ayuu ilaahay subxaanahu wa tacala umusalama ku badbaadiyey waxaynu uga jeednaa cilaaqada u dhaxaysa iyo xidhiidhka iyo noocay u wada nool yihiin labada lamaanaha ahi way ka duwan tahay amba way ka guda ballaadhan tahay sida kooban ee had iyo jeer dadka badankooda u haystaan oo ah arrimaha qoyska oo keliya qoyska iyo waxyaabihii ku saabsan way ka ballaadhan tahay oo waxay u tallowdaa ilaa arrimaha guud ee ummadda inay saamayn ku yeeshaan haweenku taladoo saamayn laakiin inay soo marto dariiqii loogu talagalay inay soo marto kaasi waa mid qodobka labaad ee waxa weeyaan mowqifka isna cajiibkaa ee wuxuu ku saabsan yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam jeclaantiisa qof kastoo innakay naga mid ihi rasuulka waa jecel yahay nacam laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa lasii kala jecelyahay waa la sii kala jecel yahay rasuulku salawaatu ullaahi calayhi wasalaam waa ka odhanaya laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min nafsihi wa maalihi wa waladihi waannaasi ajmaciin midkiinna iimaankiisu sax maaha amba iimaankiisu ma dhammaystira ilamaayou iga jeclaada laftiisa iyo maalkiisa iyo ehelkiisa iyo ubadkiisa iyo dadka ilaahay oo dhan cumar radia allahu tacaala canha ayaa wuxuui rasuulka ilaahayow wax walboo kale oo dhan waan kaa jeclahay naftayda mooyaane rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxu uhi cumarow kaama dhowaa cumarow kaama dhowaa ilaa maa iyo aad maca naftaada iga jeclaato kaama dhowaa cumar wuxuuhi yaa rasuula allah xataa min nafsii waan kaa jecelahay xataa nafteeda waan kaa jecelahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka odhanaya alaana yaa cumar alaana yaa cumar rasuulkii ilaahayow imika ayaa iimaankaagu uu sax yahay ilaahina subxaana wa tacaala waa ka odhanaya قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رسولك عليه إلهي سبحانه وتعالى وحو ليهي هدي آبياشين إيوبتكين iyo walaalihiinna iyo aswaajtiinna iyo qaraabadiinna iyo xoolaha urursateen iyo ganacsigiinna iyo oo ganacsigiinna waa ka baqanaysaan inuu idinka xumaado iyo guryihiinna waaweyne camiran haddii intaasi ilaahay rasuulkiisa aa ka jeceshihiin fatarabbasuu xataa ya'tiya allaahu biamri suga inta ilaahay halaaggiisu idiin imanayo isweydii aabbaha iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam imaad jeceshahay inankaaga amba inantaada iyo walaalkaa iyo aswaajta iyo beeshaada iyo qoyskaaga iyo hantidaada iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam imaad jeceshahay qofku wuxuu odhan karaa afka wuxuu ka odhan karaa afka wuxuu ka odhan karaa rasuulkaan ka jecelay calayhi salaatu wasalaam laakiin haddii la weydiiyo maanta haddii geeridii gacanta loo geliyo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu nool yahay oo lagu dhahdo amba aabbahaa dil amba rasuulka calayhi salaatu wasalaam dil labada iyoma labada iyomaa dhinta maxaad odhan lahayd walaalka saas oo kale ubadkaagii sidaasoo kale go-aanku halkaasu ka soo bixi lahaa oo la kala ogaan lahaa xaqiiqa ahaan qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam u jecel iyo qofka afka ka sheeganaya nin baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi wuxuu ku yidhi rasuulkii ilaahu saacaddu goormay dhacaysaa mata saaca rasuulkii ilaahu saacaddu qiyaamuhu goormuu dhacaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi waylak wamaa acdadta lahaa saacadda way dhacaysaa waa la hubaaye saacadda maxaad ugu diyaar garowday maxaa maxaa kaa sii horeeya saxaabigu wuxuu yihi maa acdadtu lahaa ilaa annii uxibu allaha warasuula rasuulkii ilah wax kale umaan diyaarsane laakiin ilaahay rasuulkiisu maan jecelahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi anta maca man axbabta hadday kaa dhab tahay oo qowlkaagaa ficilka ficil ficilkaaga uu rumaynayo oo run ay kaa tahay ilaahay rasuulkiisa inaad jeceshahay waxaad la mac tahay oo aad la cid tahay oo meel lagula geynayaa ciddii aad jeclaatay uun anas radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay kelmaddaa kelmad ka qiimo badan islaamnimada kadib maan maqal waayo anigu waxaan jeclay rasuulka ilaahay waxaan jeclay abubakar waxaan jecelahay cumar anas baa islaa leh maadaama rasuulka iyo anas iyo rasuulka iyo abubakar iyo cumar aan jecelahay waxaan rajaynayaa ilaahay maalinta qiyaamaha saddexdaasi meesha uu geeyo inuu ana i geeyo kelmaddaasi anta maca man axbabta waa kelmad aada u qiimo badan gabadh la yidhaahdo ummu caamir alashhaliya ummu caamir alashhaliya culamada qaarna waxay ku sheegeen assumayraa bintu qays waa gabadh ansaariyada oo reer bani dinaara ansaartii rasuulka ridwaan sala allahu calayhi wasalam ee asxaabtu rasuulku madiine ugu tegey gabadh ka mida mowqifka ay qaadatay iyadana aynu fiirinno markii dagaalkii uxud la galay ayaa war baa soo yeedhay odhanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la dilay oo waa kii mar war beena soo baxay markii muslimiinta la rogtay ee gaaladu muslimiinta ka gacan sarreeyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam god buu ku dhacay dabeete waa la waayey muscab ibnu cumayr oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam u ekaa oo shabihi jirayna waa la dilay ibnu qami ah ninkii la odhan jiray markii muscab uu dilay kor buu u qayliyo wuxuu ihi qataltu muxammadan muxamed waan dilay anaa gacantayda ku soo dilay muxamed buu ihi marka asxaabtii qaar waa kuwii iska soo laabtay madiine iska yimi markii rasuul yidhi rasuulkii baa la dilay dee maxaa hadhay maxaa hadhay rasuulkiiba waa dhintaye maxaa lala sii joogaa meesha maxaa laga dagaalamaa ragga qaar baa seefiintay tuureen ayay xaggaa madiine iska qabteen madiine waxay gaadhsiiyeen rasuulkii ilaahay waa dhintay dabeete waxay leeyihiin culimmadu madiine koonayaasheeda baroor fara badan baa ka baxday iyo qaylo ayaa ka yeedhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhimashada laga soo sheegay aawadeed dabeete gabadh baa baxday dadkii xagga ka soo socday uxud ayay ka hor carartay uxud iyo markaa madiine xoogaa baa u dhaxeeya iminka waa isgaadheen laakiin waagaa dee waxaa udhaxaysay tahan baa udhaxaysay gabadha way carartay oo colkii soo socday colkana waa colkii meesha ka soo baxay laakiin dagaalku markuu dhammaaday dadkii meesha ku hadhay bay ka hor carartay waxay waraysanaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii u horreeyey baa waa horta waxaa la soo maray dad meyda dad meyda oo oo maaragtay oo meesha yaalla bay aragtay waa dhowr qof waxay ku tiri kuwan waa ayo waxaa lagu yidhi abuuq wa akhuuq wa zawjuka wa ibnuka baa lagu yidhi waxaa lagu yidhi waa aabbaha iyo walaalka iyo ninkaagii iyo inankaagii afartaas oo israacay oo dagaalka tegey waa afartii gabadha ugu dhowaa afartaasoo israacay oo dagaalka tegey afartiiba dagaalka bay ku dhinteen meydkooduna waa kaas riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan hal kelmad oo keliya ayay tihi gabadhaas waxay tihi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waana kelmadda qofka muslimkaa marka musiiba ay ku dhacdo laga rabo inuu kelmaddaa ku dhego qayle iyo baroor iyo calaacal iyo waxaasi qofka aanay ku dhicine inuu kelmaddaa haysto oo ku calool adeego ku calool adeego afartii markii loo sheegay kelmaddaa ay tidhi waxay tihi war anigu kuwan idinmaan weydiinayn kuwan idinmaan weydiin waxaan idin weydiiyey maa facala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ka warrama hadda gabadhii waxaa la leeyahay afartan baa dhintay aabbaha baa dhintay oo walaalkaa baa dhintay oo inankaagii baa dhintay oo ninkaagii baa dhintay oo dagaala ku dhintay waxay tihi kuwan kumaan weydiin kuwana soo may dhiman haa iska dhaafta intaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaalkiisu waa sidee xaalkiisu waa sidee ma nool yahay se waxyeellaa gaadhay ila waxa la soo gaadhsiiyey rasuulku waa dhintaye waxay ku yidhaahdeen amaamak rasuulku waa kaa horeeya xagga hore ayuu joogaa dabeete way socotay ilamaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la soo gaadhsiiyey riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan markii lagu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu kaa horreeya waxay tihi isoo tusa indhaha ii saara indhaha ii saara rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa loo keenay gabadhii oo la wado rasuulka markaa go uu xidhnaa dhinaciisa intay sidaa u qabsatay ayaa waxay tidhi biabii anta wa ummii yaa rasuula allah laa ubaalii idaa salimta min catab rasuulkii ilaahayow hooyadaiyo aabbahayba ha lagugu furtee haddaad waxyeelle adigu ka badbaadday wax allaaliya wixii dhacay wax ka soo qaad ma laha wax ka soo qaad ma leh riwaayadka qaarna waxay tilmaamaya tidhi kullu musiibatin bacdaka jalal rasuulkii ilahay mar haddaad adigu waxyeelle ka badbaadday musiibo kasta oo dhimashadaada ka sokaysa waa wax yar inuu aabbahay dhintaa wax ka soo qaad ma leh inankaygu inuu dhintaa maadaama adigu aad caafimaad qabtaad fayowdahay wax ka soo qaad ma leh cid allaaliya ciddii waxyeella ay ku dhacdo waxa ka weyn rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyeellada gaadha meesha waxaynu ku fahmaynaa walaalayaal haweenka xilligaa noolaa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu barbaariyey ee diinta islaamka ee saxdaa qaata qaatay mowqifka ay taagnaayeen iyo sida wax u kala socnaayeen waxa u kala soocnaa waxyaabaha adduunyada ah iyo waxyaabaha diinta ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam qiimaha uu leeyahay ee qofka muslimkaa ugu fadhiyo ayay fahansanaayeen waxaad sawirataa maanta gabadh soomaaliyeed oo intaa mar loo soo wada sheegay maxay samayn lahayd gabadh soomaaliyeed oo intaa mar kilita loo soo wada sheegay aabbaheed iyo walaalkeed iyo ninkeedii iyo inankeedii oo wada socda oo mar loo soo wada sheegay xaalkeedu seebuu ahaan lahaa runtii waa dhibaato waana waana xanuun waana geeri naxdin leh sida loo yidhaahde waa geeri naxdin leh laakiin waxaa kala weyn diintaa kala weyn shayga ugu qaalisan hadalkan ku bilaabay shayga ugu qaalisan aynu haysannaa waa diinta shayga ugu muhiimsan ilaahay subxaana wa tacaala uu na siiyey waa nebiyu llaahi moxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaam kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu kitaabka qur-aanka iyo nebiyullaahi moxamed oo ilaahay ummaddiisa inaga dhigay labadaa nimco labadaa nicmo laba nicmo oo u dhigmaa ma jiraan ma jiraan qofku inuu muslim yahay oo diinta islaamka uu qaatay kitaabka qur-aanka ee kitaabkiisa uu yahay nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaam nebigiisii inuu yahay waa nicmo ay adag tahay qofku inuu ka abaal celiyo qofku markaa inu saa u fahansanaadaa waxaa la yidhahaa diintu iyo islaamnimadu inay wax kasta ka qaalisan tahay gabadhaasi siday wax u fahantay ay wax u garatay ay wax u qiimaysay oo ay u kala saartay ehelkeeda iyo dadkeeda iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kafad la saaro waxyaabaha kale qofku uu jecel yahay oo dhanna kafad la saaro waxa qiimo badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegitaankiisa iyo afka in lala gaadho qofku wax kasta wuu ku bixinaya wax walba oo haysta wuu ku bixinaya naftiisuu ku bixinaya maalkiisuu ku bixinaya qofka muslimka wax loo raacayaa ma jiraan qof rasuulka calayhi salaatu wasalaam aflagaadeynaya haddii gacanta uu saaro iyo hadduu kawka ka siiya labadaba ama dawlad ha ahaado ama shacab ha ahaado yani difaacitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama dhaweyto waa ogeydeen nabiyullaahi maxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu qolyo gaalaha inay wax ka sheegeen oo ay caayeen rag baa ku quustay laba inan oo dhallinyaro ah oo muslimiinah ayaa ku quustay ilaahay jannadii ha geeye labadaas inan waxay ka dhiidhiyeenay hayn waayeen nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaam idinka oo nool ayaa nin gaalihi nebiyullaahi moxamed wax ka sheegaya markaasuu gaalka gaalkaasina adduunka guudkiisa soconaya taasay qaadan kari waayeen dabeete iyagana adduunkoodii bay u xustiyeen iyaguna waxay ku heleen aakhiradoodii taqriiban ilaahay subxaana wa tacala waxaa looga rajaynaya kuwaasi kuwa la midkaa ilaahay jannadiisii inuu geeyo lianna qofka muslimka ee diintiisa iyo nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalam naftiisa ku iibsaday qofka ilaahay subxaana wa tacaala hoojin maayo waxaan kusoo gebagabaynaya walaalayaal labadaa mowqif ayaa rabay waxoogaa inaynu isla dareenno aynu isla eegno isla qaadanno mid waxay ku saabsan tahay qofka iyo dacwadda islaamka baaqa islaamka mowqifka uu ka taagan yahay inuu ku dheganaado midda labaadna waay waxay ka dhigan tahay qofka muslimkaahi waxyaabaha uu jecel yahay ee uu qiimaynaya inay u yeeshaan inay inay u kala duwanaadaan ay u kala sarreeyaan shayga kugu wanaagsani waa maxay ka ku sii xigaa waa maxay ka ku sii xigaa waa maxay haweenkeenna maanta madaxooda maxaa ku jira maxaa ugu qiimo badan qof qofka gabadha haweenkaa muslimaddaah maanta maxay doonaysaa maxay rabtaa shayga ugu qiimaha badan ee maaragtay mashquuliyey waa maxay ma diinba ma diinu gargaarba ma islaam jacaylba ma qur-aanka koruqaaditaankiisa ma soo noolaynta sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaamba mise waxyaaba fara badan oo kaleo noloshan casrigaa iyo waxa weeyaan waxyaabaha laga sheekeeya moodada miya maxaa yani shayga gabadha muslimka ay qiimaynaysaa ee madaxa kugu jira waa maxay maxaad ka fikiraysaa maxaad jeceshahay maxaad doonaysaa maxaa kuu meel yaalla waxyaabaha jeceshahay laakiin qofka islaam qofka dee muslimkaahi ee wala waa insaane nolosha lafteeda waxbuu ka qiimaynayaaye waxyaabaha aad qiimaynaysaa sida bay kugu kala muhiimsan yihiin maxaa kugu muhiimsan ee kuu meel yaalla maxaad ku seexataa ee soo toostaa shay ugu muhiimsan waa inuu inoo ahaado walaalayaal inuu qofku islaamnimadiisa ilaashado islaamkana wax u qabto inuu islaamnimadiisa ilaashado oo diintiisu aanay ka dhaawacmin iimaankiisu ka dhaawacmin oo aanu iimaankiisu dhinmin aanu naaqusin islamar ahaantaana qofku inuu ka fikiro islaamka wuxuu u qaban lahaa adiga islaamka miisaan ayaad ku leedahay mas-uuliyad baa kaa saaran mas-uuliyaddaa kaa saaran maxaad ka gudatay qofku afar iyo labaatanka saacadood islaamka waxutaritaankiisa iyo baaqa islaamka xambaaritaankiisa intee in leeg buu wax kaga bixiyaa maxaad ku bixisaa su-aashaa mar kasta waad isweydiisaa maxaad soo kordhisay islaamka maxaad u tartay ummaddu maxay kaa haysaa dee cun iyo cabitaan iyo iska seexaxaya waan kuba waa yaqaanaa intaas laakiin waxaa la dheeryahay waa mas-uuliyadda waa mas-uuliyadda iyo qiimaha qofka muslimkaa uu leeyahay inaasan kusoo gebagabaynayaa وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم waxaa jira dad fara badan oo maaragtay dhibaatooyin ka cabanaya dad qaar way xanuunsanayaan qaarkood qur-aanka ilaahay inuu u fududeeyo qaar ubadkood bay duca u doonayaan dadka qur-aanka uu ku adag yahay ilaahay subxaanaه wa taعala qur-aanka ha u fududeeyo ilaahay qur-aanka ha u fududeeyo asbaabta qur-aanka uu ku fududaadaa way fara badan tahay dadaal fara badan baa ka mida waxaa ka mid a inuu qofku weyse qab maaragtay inuu qur-aanka ku akhriyo xilliyada qaar xilliyada ducada ilaahay subxaana wa tacaala uu aqbalana inuu qofku ducaysto ilaahay qofka qur-aanka uu ku adagaya markuu ducaysto qur-aanka uu ku ducaysto iyo wixii kalen anfacayaba ilaahay subxaana wa tacaala ha ka aqbalo ilaahay qur-aanka xifdigiisa iyo barashadiisa iyo fahankiisaba ilaahay subxaana wa tacaala ha u fududeeyo dadka kale xanuunsanaya ilahay xanuunka ha ka tulqaado dadka ubadkooda ka caban ilahay ubadka ha u islaaxiyo dhammaanteenba ilahay dembigeenna ha dhaafo ilaahay naxariistiisa hayna siiyo muslimiinta xaalado fara badan bay ku jiraan xaaladda muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala ha wanaajiyo ilaahay xaalkeenna ha wanaajiyo xaalka ubadkeenna alle ha wanaajiyo ilaahay diinta hayna fahansiiyo ilaahay diinta hayna fahansiiyo ilaahay diinta hayna garansiiyo ilaahay cisigeena iyo sharafteenna iyo maamuusku diintay ku jirtaaye ilaahay diinteenna hayna fahansiiyo sali allahuma wasalam wabaarak calaa sayidina moxamed waalihi wasaxbi wasalam